الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وما تزيد فاحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته والأصل يعني البيهقي ومن عزى وليس إذ زاد الحميد ميزا وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم فما شردهما حوى فشرد الجعفي فمسلم فشرد غير يكفي وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا وقال يحيى ممكن واقبع بصحة لما قد أسندا كذا له وطيل ظنا ولدا محققيهم قد عزاه ناووي وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعف ولهما بلا سند الشافعي يجزم فصحح أو ورد ممرضا فلا ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر وإن يكن أول الإسناد أول وإن يكن أول الإسناد حدث مع صيغة الجسم فتعليقا عرف ولو إلى آخرها ما الذي لشيخه عذاب قال فكدي عن عنة كخبر المعازف لا تصل ابن حزم المخالف بسم الله الرحمن الرحيم waxaan inu ku soo jirnay bal mustakhrajaadkii kollayna sheekhu raximahullahu tacaala muu tacriifin ee wuxunbuu inoo sheegay kutub mustakhrajaadii inay jiraan iyo waxyaalaha laga yeelayo xagga axaadiista iyada kuba sugan marka uu sheekhu ama ruuxu doonayo inuu wariyo tacriifkeedna waa tii aan sooba sheegnay oo waa nin adigu musanifa oo kutubtii bukhaari ama xadiidkii bukhaari ama axaadiistii muslim ama sheekh kaleba soo aroorinaya xadiid xadiis buu usoo aroorinayaa laakiin sanad aan kii bukhaari ahayn ama muslim ahayna iyaga maraya ayuu kusoo aroorinayaa waxaanu musanifkii asalka lahaa kula kulmayaa sheekhiisii ama sheekha sheekhiisii ama cid kaba dambaysay iyadoo shardigu yahay haddaan faa'iido kale u doortay jirin inta uu sheekh dhow helayu kula kulmo sheekh durugsan inaanu u guurin taas waa haddii aanay dee qarab markaa faa'iido leh meesha aanay kuba jirin taas buu inoo soo sheegay marka xaggii axkaamtii dee misaal keliyana kutubtaadii cawaano kiisa ayuunbuu inooga sheegay ee kutub markaa tacaduday ayaa jirta oo kolley shuraaxduna in badan markay axaadiista bukhaari sharxayaan ama waxyaala dee waxii fawaa-iddii mustakhrajaadkayd iyo waxa ay kaba soo naqliyaan oo ismaaciili iyo barqani iyo asbihani abu nucaym iyo ay leeyihiin saxiixan kuma koobnaa xataa tirmidi iyo kuloon kale abi daa-uud iyona barhkood mustakhrajaad ayay uga alifeen oo xataa bacd alculamaa yidhaha kitaabkan muntaqa la yidhaha ibnu ljaarhud waa mustakhraj ibnu khusayma ayaaba yidhahaan walow taas malaa nadar uu kuba sugan yahay halkan hoosena markaa uu tacriifkan dhiganayay mustakhrajku wuxuu yahay ninkan mucalliqa ama muxaqiqa markuu sheegayay inay dee kutub kale halkan xukumkii saxiixa lagaba hadlayo saas baa loogu gaabsaday bukhaari iyo muslim mustakhrajaadkoodii inay kutubtan kalena mustakhrajaad leedahay ayaa wuxuu kaba cabiray abi daawuudkiisa markuu sheegay wacala tirmidiyi abu calin iduubiyu cibaaro saasaa inoo taalla kolley sawaabtuna waxa weeye meeshan baan doonaya inaan yar seexee abu caliyin duusiyu halkaa badu waa sinun waa duusi duus baa loo nisbeeyey magaaladii khazaliya loo nisbeeyey waana nin imaama oo isna qarnigii saddexaad raggiisiia qarnigii afraadna wax ka soo galay intiisii hore tobankii suna ama dhowr iyo tobankii sanadood ee hore oo xasan ibnu cali la yidhaah weeye laakiin intaasan baan uga jeedaa duusi bal markaa wuxuu inoo soo sheegay xaggii axkaamtii markaad haddaad xadiis ka qaadato kutubta mustakhrajaadka ah waana kitaabkii ama xadiis bukhaari lahaa ama muslim ahaa hodhantad iyagii kasoo naqlisay xadiiskan bukhaari baa wariyo waayo alfaadii bukhaari iyo muslim iyagu ismay laazimine sheekhyadoodanna waa kuwan kaba wareegay oo sheekh dariiq kaley marayaane alfaadii sheekhyadooday warinayaan xadiidkii asalkii baa la wadaagsayo kolkol ziyaada jiraysa kolkol waxyaalo kalaaba jiraya allahuma haddaanad isu eegin ama anu isagoo odhan lafdigan unbaabu kuba wariye ciladiina waa kii noo sheegay id khaalafat lafdan wa macnan rubama bal iminkana fawaa-idii ay lahayd mustakhrajaadku ayuu wax ka mida oo aada u kooban matniga inoogu sheegaya oo wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wamaa taziidu waxay ziyaadinayso kutubtan mustakhrajaadkiihi oo xadiiskii kitaabkii bal masalan bukhaari kuba sugnaa oo saaxibulmustakhrajna uu wariyo uu laakiin ziyaado aan bukhaari kuba sugnayn oo tatilmo xadiisku leeyahay ah ama bal markaa uu ku soo daray waxa ay ziyaadinaysee ziyaadaadee kutubta mustakhrajaadka dhacaya faxkuman xukum adugu bisixatihi kaa sixadiisa uu saxiix yahay inay xadiidkii markaa kitaabkii saxiix ahaa dariiqiisii buu leeyahay makhrajkiisii buu kaba soo baxay bal markaa taas sixadiisa kuba xukun kollay maa taziidu xagga hoosena waana sheekii kitaabka lahaa nadmiga lahaaye wamaa taziidu ama maa yaziidu laba cibaaro ishaaray labada cibaarana kutubtan ama farta ahayd ee matniga makhduudaadkiisa way ku kala sugan yihiinoo macnaa halkan wamaa taziiduna waa lagu wariyey oo lagu dabdiyey waana kan sheekii lahaaba cibaaradii leh wamaa yaziidu iyadoo laydhaana imika nuskadan xataa nuskooyinkii makhduudaadka way ku kala sugan yihiin xagga macnuuna wuxuunbay inoo wada kordhinayaan labaduba waa saxiixo haddii aan laakiin wamaa yaziidu nidhaahno waa kan sharaxaba inoogu sugan tahay waxaa la odhanayaa wamaa yaziidu wuxuu ziyaadinayo kii mustakhrajkaa wey waa markaa musanifkii kitaabkan mustakhrajkaa lahaa waa mustakhrajkii markaas waxa uu kordhinayo ee xadiidkii saxiixa kuba sugnaa uu ku soo darayo ee tatimo bal masalan iyo dee waxyaalahaasba faxkuman adugu waxaad ku xu aada xukumtaa bisixatihi sixadiisa xukun sixadiisa xukun bal intaynaan faa'iidada labaad u gaadhin maxaa fawaa'idii mustakhrajaadka ka mid ah horta ilaa dhowr iyo toban bay gaadhsiiyaan kallayna dee kutubtan imakaan bal gaadhi karno tadriibu raawi iyo waxa weeye nukadka xaafid iyo way bastiyaanba taas walow haddana umuurahaas dee inta badan tirin ay tahay amsilo kala duwan oo dee waxa weeyaan taas aanay imaka intooda badan la socon meel meel mooyo taasna kale ay fiicnaan lahayd bal haddii diraaso laguma sameeyo haddii aan xataa kutubta mustalaxa laga helin kutubtan shuraaxa sida shuraaxda bukhaari oo kale iyo bal markaas inta la tatabuco waxyaalaha ay fawaa'ida uba sheegeen amsiladeedii laba raaciyo oo lagaba soo qaato meelahaas waxay la tahay ruuxii aada ugu muta dee u tafaruqaana oo wax bal markaas malaa yar wax amsilo kala duwan uu heli karo kolley waxyaalasaasna waaba iskuba waqti baanu helin horta dee yar amsilo kabaaba kaba ururiya shuraaxdan bal markaa waxa ay tahay faa'iidadii maxay ka dhigeen iyadoo xadiidkii saxiixa baan kusoo jirnay shalayta waxaan soo aragnay bukhaari iyo muslim wixii iyagu ay wariyeen dee waa saxiixba inta yaree lagu naqdiyey oo ay hadalkeedii noo yar dambeeyo mooyaane haddaba saxiixina inuu intaa ka badanya buu inoo soo sheegay wuxuu shalay markaa aan soo aragnay saxiixa dhaafsan bukhaari iyo muslim halkan ka helayna inay kaba miteen ka qaadanayno nin imaamoo muctabari hadduu xadiidkii saxiix yeelo khaarija saxiixayn ahaa xadiidkii saxiixabaa halkaa aan ka qaadanaynaa wixii nagaba maqnaa ee bukhaari iyo muslim dhigan waxaa kaluu inoo soo sheegay kutubta iyagu marka hore lagu khaas yeelay iyaguna xadiidka saxiixeen laakiin saxiixayn ahayd sida kitaabka ibnu xibbaan iyo ibnu khusayme iyo bal kalaamkeediina waan soo marnay iyo kitaabka xaakim oo isagu tasaahul badani kaba dhacay kuwaasna in xadiidkii saxiixa ahaaye dhaafsanaa ama ka baxsanaab saxiixayn aan kaba qaadanayno maxaa maantana uu inoo soo kordhiyey xadiidka saxiixa ee khaarija saxiixayn ah meelaha aan ka helayno maxaa kaba mid ah kutubta mustakhrajaadka cala saxiixayn maha mustakhrajaadka kutubta kale waayo kutubta kale mustakhrajaadkoodu iyagun bay la xukum yihiin mustakhrajaadka cala saxiixayn ee iyagu inta badan xudisye cusub ma keenayaan iyagu ma keenayaan xadiis cusub waayo sheekhan kitaabkiisii unbay warinayeen xadiidkii saxiixa ahaa ee bukhaari dhigtay ama muslim ayay tatimaad awqaada qaarkeed ayay usoo kordhiyaan tatimadaas ay soo kordhiyeenayna xadiidkii horubay dariiqiisii kuba timiye tatimo saxiixay noqonaysaayo xadiidkii saxiixaba halkaasna isna inoo kordhaya khaasatan yaanu noqoninba xadiis cusub ee xadiidkii hore dee waxyaalo kaloo dhici karta inay xukun faa'iideeyaan oo inooguma soo biiray haba noqdo xadiidkii hore waxay nagaba dhinaay inoo buuxsamay haba noqdo taasi bal marka intan ziyaadaday kordhinayaan ee axaadiista ay kuba soo darayaan axaadiis cusub maahe waa axaadiistii hore unoo tatimaad lehe kolkolna axkaam cusub baabay intaasi faa'iideynaysaay ee makhrajkii kitaabkii horunbay leedahay iyo dariiqiisii waa saxiix iyadna cibaaradu taas bay macnaheedu tahay waana de hadalkii bal kutubtii nooguma wada sugnaa laakiin bal taasi kolley shalayna waxaan soo sheegnay ibnu xibbaan iyo ibnu khusayme iyo wixii kuba suganba waa saxiix idlaaqeeda inaanay lahayn axaadiista daciifa waa lagama helayaa iyaguna saddexdooda sheekhba israaciyo xasanku waxay raaciyaan inuu qeyb kaba mida yahay saxiixii marka axaadiistaasi maaha saxiixnimo uma qaadee meeshii mid kastaba saxiixnimo looma qaadan karo waxay noqonaysaa bal ibnu xibbaan iyo ibnu khusayme haddaan eegno axaadiistii ku sugnayd oo xasan iyo saxiix bay kaba dhexeeyaan kol haddii ani iyagii isku geeska raacinayaan ooni kalaba soocayn oo macnaa waa axaadiis xujiyo u suubata laakiin in badan oo kamidi darajada saxiix ma gaadhayso dee kuwa markaa aan xasaa xasanna gaadhahayna way kuba sugan yihiinoo idlaaqa xadiidkii markaas saxiix ahaa kutubtaas wixii iyaga kuba sugnaaya iyagu saxiix yeeleen baan saxiixnimo u qaadanaynaa bal taasi iyadoo nadarkaas bay leedahay shalay inaan isku soo baraarujinay maantana tan leenahay kutubulmustalax ta ay nooguma sugnaatee xadiidkan mustakhrijku ninkan mustakhrija ama kitaabkan mustakhrajka ee aimada aan soo magacownay ay kaba mid yihiin oo aimo waaweyn ahayd xufaadii waqtigoodii ahaa bal kolley raggaasna waa raggooda shaaficiya ay ahaayeen oo qoladana marka la eego xadiis u adeegitaanka iyo khidmadii iyo ka shaqayntii madhabaha madhabta ugu badnayd waxay noq ahayd shaaficiyada maalikiyada iyo xanafiyada soo raacata ugu yarna waa xanaabilada xag marka la eego shuraax iyo kutubta dee say markaa kolley diraasaad dambe imaka laba sameeyena ay tahay waa dee ay macruufba tahay kolley marka maxay sameeyeen laba xaalay leedoo midi waxa weeye ruwaadani halkan ayay bukhaari ama muslim kaga soo dhaceen iyo wixii ka dambeeya waa saxoo waa rijaashii bukhaari lahaa ama muslim lahaa ayaa lagaba wariyey laakiin raggani bukhaari way ka dambeeyeen iyo muslim markood baaba qarnigii afraad raggiisiaasa abu nucaym oo afar boqol iyo soddonkii dhintay inta aanay gaadhin sheekhan ay ku kulmayaan ruwaad kale ayay leeyihiin oo bukhaari iyo muslim kuma sugnayn marka bal cibaaradan haba idlaaqeen culimaduye waxay laakiin meeshii noqonaysaa wixii ay ku kulmeen la garay xukumkeediiyo inta aanay ku kulmin riwaadii mustakhrijkani lahaa un ah in la hubsadoo la eego laga helo shardigii rijaasha saxiixa ay lahaayeen haddii shardigii lagaba helo iyo wixii si raggaa loogaba warin jiray dee raggii kalena waaba xukumkoodii ama ruwaadii kale waa xukum ay markaa inoo sugnaaye markaa tatimadii xadiisa saxiixay noqon laakiin inta badan maaha ragga mustakhrajaad kale hamigooda koobaad waa sanad caaliya inay xadiidkii bukhaari lahaa ama muslim ahaan iyagiyo marin oo haddii iyaga ay maraan sanad ka dee waxa weeyaan unaazil noqon lahaa sanad caaliya ay kuba wariyaan taas ba hamigooda weye hadday taas ay helaan oo qownaynta kala helin way warinayaan haddii dee ay sixadii ugu soo biirtona waa sax marka awqaada qaarkeed waxaa dhacaysa raggan iyagu ay kaba warinayaan ama sheekhadooda ama ka ku xigaba ah ee weli aan sheekhii ay bukhaari ku kulmayeen la gaadhin inaanu rijaashii saxiixa noqono haddii markaa taasi ay dhacdo oo dee rag daciifa way jiraan oo halkaa kuba sugan iyada faa'iidadani haalib inay noqoto mooye ma imanayso meeshii oo bal markaa faa'iidada marka leenay ka qaadanayno kutubtan mustakhrajka wixii ay wariyeen waa saxiix waa in raggan u dhexeeya inay markaa ninkay ku kulmayaan iyo iyaga sheekhyadooda ama iyaga uba dhexeeya laga helo sifaadkii rijaasha saxiixayleed markaas baa faa'iidada niman haddaan taasi jirin waayo waayo waxaa la arkaa dee imaka laba haya in abu nucaym oo maxamed ibni xasan ibni zabalo nin la tuhmay oo been laguma tuhmay kaba warinaya iyadoo bal markaa ismaaciili oo nin mutaqadimaba ah oo isaga sheekh ay u dhexeeyaan isagu dabaqadiisama dabaqada ku xigtana maa waa dabaqadii sheekhadiisa sheekhadooda ay isaguba ragga markaa daciifa birhkooda ama dee wax ka wariyeyna waa la hayaa hamigooda koobaadna waa caalinimo bal markaa tan waxa ay tahay shardigeedu rijaashan weli aan markaa aanay wadaagsan ahayn markaa kitaabkan mustakhrajka iyo kitaabkii asalka ah ee u gaarkaa kitaabkan mustakhrajka ah u gaarkaa in sifaatkii saxiixa lagaba helo markaas baa xukumka dhiman haddii kale taas kama qaadanayno oo xukumku waa isbedeli karaa bal taasi waa intan kuba tacalluqsantan oo waa arrin ay tahay in laba ogaado taas wamaa taziidu waxay ziyaadaysay macnaa ziyaadinayso kutubta mustakhrajaadka faxkuman xukm bisixatihi sixadiisa waa tatimali maxduuf ama ziyaada sharxi fi xadiis naxwi dalik sixadiisa xukum bal arrintiina waa taan soo sheegnay kollay sharaxa idinkuma sugnee laakiin xagga hoose cibaaro xaafid ayaa jirta marka mucaliqa muxaqaqaan sheegaya oo dee kollay macnahaan lahaydba fahwa macnaa waxa uu ziyaadiyey sixadiisu maca alculuwi macnaa oo ujeedadu waa xukumkaa sixada la xukumayo maca alculuwi caalinimo sanadku caali yahay isagoo taamaceed ahaaday kaasi min faaidatihi min faaidati listikhraaji istikhraajkan faa'iidadiisa ayuu ka mid yahi oo fawaa'ida uu leeyahay istikhraajku ayay labadaasi kaba mid yihiin oo wuxuu leeyahay xagga marka la eego sixadan inoo soo korodhay qadarkii saxiixa oo dee inoo ziyaaday oo xukunkaa waxaan mustakhrajka kuba suganaya axaadiis iyo tatiimaad iyo waxyaalaha sixadiisa la xukumi iyo arrin labaad oo caalinimo sanadku uu caali yahay ayaa fawaa'ida istikhraajka kama min faa'iidatihi damiirka faa'iidatii ku jira istikhraajkii baan u celayna waa istikhraajkanba faa'iidadiisa ayay taasi kaba mid tahay welibana ibnu salaax isagu mintan oo kale lamay socone labadan buu faa'iidadii ku gaabsaday uu lahaa mustakhrajaadku cibaaradan buu kordhiyey ciraaqiminta ah tabciidka faa'iideynaysa si loo ogaado loo garto fawaa'iddu inaanay labadaa ku koobnayn fawaa'idtaa ka siyaadsan oo toban iyo wax ka siyaadsanba gaadhay inay leeyihiin kutubtan mustakhrajaadku ay leeyihiin labadani ay kaba mid yihiin marka xagga sixada waan sheegno fahuwadu waa dee xukumkaa sixadii la xukumayo macal culuwi muxuu ugaba jeedaa horta sanadkii bukhaari ama muslim waa kiisii uun laakiin mustakhrajkan ama kitaabkan asaaniida uu leeyahay axaadiistii bukhaari ama muslim weeye baan nidhi markaa musanifkan mustakhraj kale ee bal markaa sida ismaaciili oo kale ama abucawaanaha aynu soo maray oo kale hadduu xadiidka sanadkiisii ku wariyo oo laakiin bukhaari uu maro oo sadee aan iyo haddii uu imaka ka baydho san dee kutubta mustakhrajaadka arrintoodu ay tahay sheekhiisa un uu kulaba kulmo bal sanadku marka aanu bukhaari ama muslim marahayn ee iyaga sheekhyadoodii un lagaga soo dhacayo ayaa ka caalisan oo ka tiro yaraanaya sanadkii iyaga ke marka xadiidkan la warinayo iyaga marayay oo si uga caalisanaanaya qaradkoodaaba ahayd qolada mustakhrajaadka inay umuuraha u cinaayoodaan mitaalaan haddaan soo qaadno abu nucaym oo nin damba ah oo afar boqol iyo soddonkii walow dee uu boqol ku dhowaado in yar baa boqol ugaba dhinayde uu waxa weeyaan dhintay kitaabkiisaas hadduu isidhaha xadiis cabdirazaaq kaba wari oo uu dariiq kutubta mustakhrajaadka kitaabkiisa kaga warinayo dabaraani dariiqiisaabuu maraa dabaraanina waa nin boqol sanadood buuxsaday laba boqol iyo lixankii ilaa saddex biyo lixan lixankii ninkan kutubtan macaajimta aleh isaguna bal markaa waxa weeye waa soo gaadhay oo bal dee walow yari ay tahay bal markaa dariiqaa dabaraani marka uu kuba wariyo ee isaguna nin dabari la yidhaha abu isxaaq uu kaba warinayo dariiqo isagoo yar dee kutubtan cabdurasaaq soo taxamulay waa isagoo yaraa laakiin aadna u cumriyo dabaraani soo gaadhay wuxuu cabdirasaaq kusoo gaadhayaa laba ninoo keliya haddii uu laakiin isidhaaho bukhaari wax ka wari ama muslim oo dariiqoodii mar oo iyagii mar horta bukhaari iyo muslim waxa u dhexeeya cala alaqal laba shaksiba u dhexeeyo isaga laba ayaa bukhaari ama muslim uu kusoo gaadhaya bukhaarina nin saddexaad ayuu noqonaya mithaal ahaan bukhaarina cabdirasaaq walow uu nolol ahaan kusoo gaadho kol isriiba gaadh laakiin layidhi waa dhintay isagoon weli dhiman oo adigu ma gaadhin waa siduu kaga wariyaayo wax kamuu warin toose sheekh baa u dhexeeyo sheekhii bukhaari baa meesha soo geli cabdirasaaq wuxuu noqon dee afar baa cabdirasaaq iyo abu nucaym u dhaxaynaya dariiqii bukhaari markuu maro ama muslim hadduu laakiin ismaro dariiqa iyagu dee markaa dabaraanyo oo kale laba udhexeeya bal markaa labadii sanad markaan eegno sanadkan baa ka tira yar aan iyagii marinee mustakhrajka ku sugan sanadkii iyaga marayay ama labadii sheekhee dee kutubta lahaa mid ahaan marayay taasba weeye waana ta ugu weyn ay uba qastaan horta faa'iidada koowaad ama arrinta koowaad ay u qastaan weeye haddaba caalinimada iyo ziyaadadii saxiixoo inoo soo korodho qadar xadiidkii lagu soo kordhiyay aan helo isna asalkood dariiqoodii kuba soo baxayn fawaaida istikraajigaay leedahay kolle fawaaid intaas kamid mahe axaadiis waxaa dhici karta nin mufham oo kuba sugnaa riwaayada saxiixa sanadkiisa kuba sugnaa marka uu mustakhrajka dhaco tasmiyadiisi inay kuba sugan tahay ku muhmala ujeedadu magaciisu waa caddaa axmed oo keliyaaba ahayd axmedo dhowraanaba jira mid u ahaa lamaba garanayno ama muhmal buu ahaayo wixii axmedada kale kasoo cilaalamayy socon ayaa waxaa dhacaysa dariiqii mustakhrajku markuu yimaado inuu cad yahay oo dee ninkii magacii aabihii laba raacin in badan baad xaafid arkaysaa kol kol markay isxaaqiyiyo ay yimaadaan matniga ay yimaadaan bukhaari oo kale kol kol tacyiinka isxaaqaas isagoo kutubta mustakhrajaadka u laabmayo kaba soo qaadanaya balkii ah markaa la iskuba qabtay waa isxaaq ibnu mansuur waa isxaaq ibnu ibraahim waa isxaaq ibnu fulan laba idhaa ilaa shan isxaaqna waa leeyahay bal markaa shantaba isxaaq ibnu ibraahim la idhaa sheekhadiisiya bukhaari bal markaa taasna faa'iidadeedii kol kol tadliis baaba jiraya oo riwaayadii mudaliska ayaa saxiixa ama kuba sugan asalkii kuba sugan iyadoo cancanaysan riwaayadii mustakhrajku markay timaadona waxaa meeshii imanaya isagoo ninkii mudaliska xadathanii fulan yidhi oo markaa laga faa'iidaysanaya tasriixii samaaca iyadoon riwaayadii saxiixa kuba sugnayn riwaayada mustakhrajka ay kuba sugantay bal umuuro kaloo kala duwana way jiraan oo fawaa'ida ay mustakhrajaadku ay leeyihin kaba mida bal taasba weye fahuwa maca alculuwi min faa'idatih bal halkaa mustakhrajaadkii baan kaga baxaynaa iyadoo markii hore baaciska wadnay dee aan kollay maalin ka soo qaadnay bal musadka abu cawaano iyo abu nucaymba mithaal inagoo muslim la muqaaranayn oo waraaqa saas haddii qaybiyo taasi way jirtayba wاlأصl yacni اlbayhaqi wman caza walayta id zaada اlxumaydi mayaza wuxuu yihi sheekhu raximah اllahu tacaala wayacni wuxuu u jeedaa albayhaqiyu bayhaqi iyo wamankii cazaa isaguo xadiidka isagoo sanadkiisa gaarkaa ku warinaya u nisbeeyey bukhaari ama muslim alasla xadiidka asalkiisii ayay u jeedaanee lafdigaa uma jeedaan ay soo naqliyeen xadiidka asalkiisay ulaba jeedaan walayta kollay shadri shadri baan maanta u qaadanaya sababtuna waxa weeye waa xukum ama nin labaad buu taa kaba hadlay muxuu halkan inoogu sheegaya iyadaan laqbada ku laami doono waxaa jirta aimada bal inagoo kutubta macaajimta iyo mashiikada idhaan taasi waaba wax aada uguma badan ee kutubta abwaabta axaadiista ah iyo kutubtan axaadiista axkaamtaba ururisay see bayhaqi oo kale baqawi oo kale sharxu sunnaha raggaas oo kale axaadiistoodan ay kutubtooda ku warinayaan horta sanadkooday ku wariyaan oo maaha dee axaadiista kutubtan imakaan hayn ee asaaniid aan lahaynba sanadkoodii u gaarka ay sheekhadooda ka bilaabayeen ilaa saxaabiga ay kaba gaadhayeen bay ku wariyaan markaa markay xadiidkii wariyaan dabadeed ayaaba xadiidkii hadduu bukhaari asalkiisi wariyay ama bukhaari wariyey bal ama muslim ayay iyagoo hadda sanadkoodii ku wariyey lafdigii sheekhyadooduna soo naqliyey ayaa waxay odhanayaanba de akhrajahu moxamed ama bukhaari ayaaba can fulan ama muslim baaba wariyey taas bay odhanayaan kitaabkan sunan kubra ee leeyahay iyo kitaabkiisa macrifatu sunan walaatar iyo kutubtiisa waa cibaaro kusoo noqnoqoto had iyo goor waxaa lamid a sharxu suna baqawi xusein ibnu mascuud kitaabkiisana aada u mufiidka ah isaguna markuu xadiidka sanadkiisa ku wariyo ayaa uu odhanaya haddana halkaasaa maxamed fulan buu kaba soo saaray ama muslim taas buu kaba soo saaray ama labadooduba uu sheegayaaba weliba sheekhyadoodii iyagoo xadiidka kaba wariyeen buu sheegaya bal markaa taasaa dhacdaan marka maxay culimadu leeyihiin raggani iyagu asaaniidii ayoodii ay lahaayeen bay ku warinayaan alfaadii sheekhyadoodna way warinayaan saa mustakhrajaadka aan kuba soo maray marka markan ay leeyihiin bukhaari baa wariyey ama muslim baa wariyey waxay ula jeedaan xadiidka asalkiisa maaha lafdigaa aan soo naqliyey buu bukhaari wariyey ama muslim wariyey lafdigaa kol lafdigoodii buu noqon karaa in badanna waa kaba baydhi karaa lafdigii waa asalka xadiiskuu wariyey macnihiisii asalkiisuu leeyahay alfaadu waaba ka dunaan kartaa marka kol hadday taasi ay jirto maxaa adiga dee xaqaagu uu yahay haddaad xadiis imaka sharxu sunno adoo haysta xadiis imaka axaadiisii kamida aad ka naqliso ama aad ka xafido isagiina uu tiiriyey bukhaari ama muslim iyada taas ma lihid inaad xadiidkiisan mustakhrajaadka aynu usoo maray lafdiga aad bukhaari u tiirisa ama muslim laba xaalo mid ahaan baad ku yeelan kartaa eedaba intaad xadiidkii ka ad bayhaqi kitaabkiisa ka naqlisay ama baqawi ama ragga la midka ah muslim ama bukhaari u bandhigay u eegay ood aragtay inaan farqi u dhaxayn markaa adaa hubsaday oo waa lafdigoodii waad odhan kartaa bukhaari iyo muslim baa wariyey hadduu isagu yihi lafdigiisanu ku wariyeyna waad laakiin haddii kale waxaa dhacaysa asalkun buu ujeedaaye maaha lafdigan buu wariyey kolbaa alfaado aan iyagii kuba sugnayn meesha imanaysa weliba ishkaal kalaa yimaado ibnu daqiiq alciid halkan kuba baraarujiyo iyagana uu kuba qoonsaday taasoo haddii xadiidkii caynkaas ahaa uu laf alfaadan uu iyagu ay laba yimaadeen xukum ziyaado oo lafdigii bukhaari ama muslim aan lagaba herayni uu kuba sugan yahay oo iyagiina ay yidhaaheen bukhaari baa wariyey ama muslim baa wariyey ruux kale yimaado intuu xadiidkii soo qaato isagoo maxalu shaahidkuna intan ziyaadada ah ee faa-iida xukumka gaarka a keentay iyaga ziyaadadoodan ama lafdigooda uu ahaa oo xukumka uuga tiriyo bukhaari ama u qaato inuu bukhaari wariyo taa ishkaalkaasa kaba imanaya ama waxyaalo oo bal dee in la hubsaday ahayd bal muhimku waxa weeye kutubtaas waaweyn ee asaaniidooda gaarkaa isticmaalaysa waxa ku sugan ee loo tiiriyey bukhaari ama muslim waa asal ahaan une lafdi ahaan maaha markaasi dee alfaadii hore mustakhrajaadkaba kuba soo aragnay wuyna soo yihi wajtanib cazwaka alfaada almutuni lahuma taas baa meesha imanaysa bal markaa taasna waa arrin marka halkan maxaa kaba duwan kutubtan mukhtasaraadka iyaga laga soo gaabiyey sida tajriidka oo kale iyo ibnu abi jamra iyo mukhtasarka saxiixa muslim iyo kutubta iyaga laga soo gaabiyey dee iyagu maaha meel kale raggani sanad iyagu ay leeyihiin oo alfaadihii sheekadooda ay ku warinayeen maaha kitaabkun bay xadiidkiisii ikhtisaarinayeen ama ay waxyaale ka dooranayeenba marka taas iyada intaad ka naqliso waad leedahay inaad tidhaha bukhaari baa wariyo toos ugu tiiriso sababtu waa kitaabkii un axaadiihiisii oo kitaabkan kale lagu soo qoray iyadoo wax laga tegay oo lasoo ikhtisaariyay walow dee awqaada qaarkeed kolkol shaq aad arkayso haddii dee markaad yar muqaaranayso waxyaalo tajriidkaba waxyaalo saasa intaynu soo maray aan habeenna aan dee yar sheegayay intaas kolleyna way ka yar duwan yihiin kutubtan kale en kitaab ku qaydnayne sida buluuq oo kale iyo waxyaalihi axaadiistooda soo ururaysa xadiis toddobadaba uu tiirinaya ama shantii ama bukhaari iyo muslim in badan waxaa dhacda kolkol raggaa midkood laftigiisa inuu yahay kolkol xaafidna waxaa kaba dhacda iyadoo soo noqnoqoto cidan uu tiiriyey kolkol inaanay lafdiga lahayn oo sababtuna dee sida muuqata inuu kitaabka xifdigiisa kaba qoray oo bal markaa kuwaasna bal yar nadar ama hosasha yar bay leeyihin marka mukhtasaraadkuna kolkol way dhacdaa sida ibn abi jamrah oo kaleba dee meelo qaarkood khada yar faadixa way dhaceen oo sa laba xadiis oo uu israaciyo wa canhu int ibnu mascuud uu isaba dhigto haddana canhu yihi midna ahayd al allahu afraxu bitawbati alcabdi kii kalena ay ahayd ninka dee munaafiq ah marka la eego ama dee ruuxa mu'minkaa dunuubtiisu waa si wax buur uu hoos fadhiyo uu ka baqanayo inuu kusoo dhaco ka mumin ka munaafiqina waa si duqsisankiisa intuu fadhiiso iskaba duuliyo o kale meeshii waxaa taale xadiis marfuuca waana kalaam ibnu mascuude may ahayn bukhaari naftiisana way ku cadday inuu hadalkan ibnu mascuud lahaa xadiidka kale marfuucana uu ahaayo intaasi marfuuc xadiidkaasi ma aha xadiisahaana uu soo dhigto dee marfuuc buu kaba dhigay waa sahbi ka dhacay ibnu abi jamre kolley halkaasi mana aha marfuuc asal ahaan intaasi bukhaarina taasi way kuba cadday laakiin waxyaalo saasi way dhacayaan se lafdiga markay noqotoy soo naqlinayaan lafdiga sheekhay soo naqlinayaan walasla yacni lbayhaqi waman cazaa markaan wuxuu yihi sheekhu walayta id zaada alxumaydi mayaza ay walayta mayaza lamuu soocow kala sooco inta masiidka iyo waxaan dee asalkii ahaa uu kala sooco id waqti zaada uu kordhiyey alxumaydiyo xumayd cusub meeshii laba yimi ama xadiisyadii hore uu wax kuba daray bal axaadiistii inta badan khaasatan uu ziyaadiyey muu kala sooco waxa habboonayd buu leeyahay inuu kala sooco uu caddeeyo bal beydkani sadrigan waxba dhib ma laha asalka haddaan fahamna hadduu yaraadane xumaydi waxa weeye waa imaam macruufa oo magaciisa la yidhaaho dee kuyadiisu waa abu cabdillahi maxamed ibnu futuux ama maxamed ibnu abi nasri buu kuba shuhro maxamed ibnu futuux oo nisbadiisan kuba shuhrooday xumaydkuna waa nin dambe maxamed ibnu futuux ibnu cabdillaahi ibnu xumayd waana nin reer andalusa reer qordoba ahaa dee barigana haba yimaado taramiidi ibnu xasmin ahaayo waana nin daahiriyaba waana ninkan taariikhda andalusna le jadwat lmuqtabisa la yidhaaho lana kitaabkan aljamcu bayna asaxiixayn ee maanta madbuuca leh taasba weeye haddaba sheekhaas kolley waxaa jira xumaydi kaloo dee bukhaari iyo muslim muslim muqadimadu iskaba sugan yahay abi daawud iyo tirmidi iyo kuba sugan oo bukhaari sheekhadiisa ahaayo cabdillahi ibnu zubayr ibnu ciise la yidhaha xadiidka koobaad inama alacmaal binyat sheekha uu kaba wariyo ibnu cuyeyne iyo shaaficiyana asxaabtoodii ahaaba kaasi waa nin mutaqadima kanise waa nin dambe oo afar boqol iyo sideed iyo sideetankii dhintay yaadiyo goorna dabaqaadka dadku yar markay tashaabuhan yimaado dhib baad kala timaado abu cawaanaan shalayba soo haynay waxaa rijaalu sita kaba mida abu cawaanan laydhaha wadax waana ninka aad rijaalu sita ninkii kitaabku waa kaba midaba asaaniidooda daalacanaya kolley waa la kulmayaayo waa ragga xadiisyada badan leh ee lagaba wariyey midnaba ninkan aanayno kaa wadax baa la ydhaha nin mutaqadim o atbaacu taabiciintiya kana waa nin mutaahir oo dee isna qarnigii saddexaad raggiisii ahaayo isaga waa musanif marka haddii xadiis laleeyahay abu cawaana wariyeyna oo kitaab ahaan loogu tirinayana waa ninkan shalay haynay hadduu sanadka axaadiisa umuhatusito mid kamid oo abu cawaana kuga sugan yahin waayo kunyadiisu ku shuuroobe waa ninkaa wadaax la ydhaha ninku maaha oo dee isku mid maaha kolleyna taas waxaa lagu kala saaraa dee yar macrifada dabaqaadka xumaydigan ayaa muxuu jirtaa uu kitaabku tilmaamaya maxaa adabkan ciraaqi yahay xumaydi wuxuu leeyahay kitaab la ydhaha aljamcu bayna asaxiixayn waana kitaab maanta madbuuca oo muntashira kitaabkaas buu leeyahay wuxuu isu geeyey bukhaari iyo muslim isaguba mid maaha mustakhrajaadka sanadkooda axaadiista ku warinayay alfaadii sheekadooda warinayay labadan kitaabubu abwaabtoodii intuu de axaadiistii kasoo ururiyey uu meel keliya isugu keenay aljamcu bayna asaxiixayn laakiin maxaa dhacay sheekha kaba dhacay ninka la ydhaha cabdilxaq jamcu bayna saxiixeynka uu leeyahy wuxuu kordhiyey maba jirto oo kaa isaga iskaal ma laho haddaad xadiidkii ka naqliso dhib ma laha waad u tiirinaysaa bukhaari iyo muslim isagu isagoo kutubta mustakhrajaadka waxyaalo kaley wariyeen soo qaatay ayuu axaadiista qaarkood ziyaadaad kuba daray tafsimaad buu ku daray kutubta abu cawaano iyo barqaan iyo ismaaciiliya baanu kasoo qaadanayay iyo bal xataa malaha daaraqudniya raggii lahaa buu wax ka soo qaatay ziyaadadaasaa dhacday marka ciraaqi baa wuxuu leeyahay muu kala soocin waana hadalkii dee ibnu salaaxiy ay yidhaaheen waana hadalkii ay kuba raaceen dee sa ibnu mulaqin kitaabkiisa muqnic iyo bulqayni kitaabkiisa maxaasin istilaaxo sheekhadii waliba wada xaafid bay ahaayeen oo muu kala soocin bay yidhaaheen markaa waxa habboonayd ee wuxuynay siyaadadan sanadkiisa kuma warinayno iyadii unbuu axaadiistoodii warinaya inuu wax ku daramahayn hadduu wax ku daranaynu qadarkii masiidka ahaa ka sooco si aan waxayn qadarkii lagu ziyaadiye masiidu caleyga si aan loo qaldamin bal taas bay yidhaaheen laakiin xaafin xajar diraaso dheer buu ku leeyahay halkan ilaa toban safxa gaadhay yar dee fiican tatabuc fiican oo amsilo leh oo u leeyahay sheekhiisa ciraaqi soo kaba hadle waxaa la arkaa un inuu hadalkaa hore uu raacay aadna khudbadii kitaabkana aanu hagaag u hubsan kitaabka bal axaadiista wuu soo aroorinayay ziyaadadu dhacdayna aanu aada u hubsan bal markaa wuxuu leeyahay isagu si fiican baabuu kala soco khudbaduna waa sheegay oo marka hore kuba xusay marka dambena xadiidka markuu isagoo dhan wada wariyo ayaaba waxaa luu odhanayaa ilaa halkaasaa bukhaari kuba jooga meelo badan amsilo badan buu leeyihi meel meel qaarkood iskaal way imanayaan aan meel aada bayaankaas u cadayne bal horta inta badan waa kala soocan yihiinba diraaso fiican ama kitaabkiisa nukat ilaa toban safxo ayaanay umuurahan masaladan ka hadalkeeda ay kuba sugantay si kaloo lama hadlayna waa misaal amsilo badan uu kitaabkii kasoo noqlinaya axaadiistood uu cadaynayo bal halkuu kaba soocayo sida tadiinkiisu ahayo bal qowlkaasi waa jiraayo arinku idlaaqeeda ma aha tan walaysa ibzaada walaysa mayaza macnaa muuso alitu waa idlaaqu mayazaado mayaza alxumaydiyo macnaha alxumaydiyu markaas muu sooco id zaada kol hadii xiina zaada markuu ziyaadiyu qadarkii saxiixa ee bukhaari iyo muslim ilaha axaadiista qaar ama tatimaad uu yeelay isagoo kutubta mustakhrajaadka kasoo qaadanaya alla muu dee sooco waxa habboonayd weeye inuu ka sooco bal intan ziyaadada inti kale laakiin haaliban waa cadeeye taasoo uu soocay bal markaa umuurahaasa yar dhacay una aimadaas isku yar raaceen kolley sharaxna wadayaasha maraatib saxiixi saxiixa maraatibtiisii maanaa xadiidka saxiixa iyadoon soo ogaano kolley haatan uu inoo dhow dee bal weli uu inoo aan ku jirno haddana taqsiim dambe oo ay u qeybiyeen saxiixii buu halkan inoogu sheegaya wuxuu yihi wa arfacu saxiixi saxiixa ka ugu sareeya marwiyuhum ee ugu dee caalisa ugu sareeya weeyaane ugu martabo sareeya marwiyuhumaa kolley istilaaxii horena dee xusuusnaada oo ah in damiirtaas oon marjic lahayn markuu la yimaado tasniyaha bukhaari iyo muslim uu jeedo haddaba bukhaari iyo muslim waxay wariyeen weye suma albukhaariyi kallay bal dabdigaygana eegto waayo dabacaadka qaarkood oo dee kutubtiia xataa fatxulmuqiidka sakaawiya waxyaalo meelo qaarkood dee akhdaada matnigada ay la madbacaysan iska yar badanba ama matniga dee xagga leega xarakada lama hagaag uma dabdisneen suma albukhaariyi suma marwiyu lbukhaariyi bukhaari wixii uu wariyey ayaa kii soo raacayo martabadii labaada fa muslimin famarwiyu muslimin muslim wixii uu wariyey ayaa isna martabadii saddexaada famaa kii xawaa koobay shardahumaa waa shardahumaa mafcuulkii xawaadaasoo soo taqadumay shardigooda macnaa bukhaari iyo muslim shardiga ay leeyihiin wixii kulansaday laakiin iyagu aanay warin ayaa martabadii afraada fa sharda aljucfiyi famaa kii xawaa koobay sharda aljucfiyi jucfo ninkaa loo jucfa ama loo nisbeeyo waa bukhaari iyo shardigiisii kii koobay ee kulansaday ayaa waxa weeyaan isaguna kii shanaad noqonayo martabadii shanaad fa muslimin fa sharda muslimin famaa kii xawaa koobay sharda muslimin muslim shardigiisa koobee kulansaday ee muslimna aanu warin aimo kale ay soo saareen ayaa martabadii markaa lixaad noqonaya fa sharda hayrin ay famaa kii xawaa koobay sharda hayrin kalay hayr waxaa intaba waa la idaafeeya way yartay idaafa lahaan inay u timaado isagaaba sheekhu odhan doona raximah llahu tacaala sharaxa saasaa u kuba yidhi oo isticmaalu hayr marka hayra mudaafatin qaliilu weeye waa yar yahay manaa macnuu waxa weeye famaa xawaa sharda hayrihima waa bukhaari iyo muslim wixii aan ahayn ee aimadii kale ahaa muctabarintayd ama muctamadiintahayd wixii shardigooda kulansaday ee macnaa imaam kale uu saxiix yeelay taas baa isaguna ah martabadii toddobaad yakfi wakadalika yakfi kaasi waa ku filaanaya ujeedadu inaan ka toddobaad kaba dhigno keyrkood shardigii inagoo saa iyaga koodii aan u kala qaadnay shardigii bukhaari kii muslim kii labadoodaba waa la tafsiriya halkaa halkan lama kala qaadin raggii kale waa la isku duuduubay haddii aan hebel iyo hebel iyo loo kala qaado dee qismadaa kama inaan baxneenba oo bal markaas iyaga waa guud ahaan iyagoo mujmal oo laysku duuduubay baa shardigooda wixii imaamka la saxiix yeelay kii toddobaad uu inoo noqonayaay macnaha kaawaas intaasaa kuba filanoo tafsiir kale iyo ijmaaci markaa lasii kala bixiyo uma sii baahnaba iyadoo isku duuduubkaasaa kugu filan yakfi maxaa halkan bal sheekhu raximah llahu tacaala labadan bayd inoogu sheegay aad bay uga sahlan yihiin marka waxa weeye waxaynu in badan ugu joogsano tan maha allahuma waxaan meel yar ahayn waxa ay tahay uun kalley xadiidku markuu saxiix noqdo markay camal noqoto sibaan ugu wada camal falaynaa xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyey iyo kii ibnu maaja ama keyrkiiba uu wariyo saxiixa noqday sibaan ugu wada camal falaynaayo markaa taqsiimkan imakaan hayno samaradiisa ama faa'iidada uu leeyahay mar bay muuqan kartaa markay muuqanaysa waa haddii tacaarud yimaado oo xaadiisi ay iska hor timaado oo aan dee la jamcin kari waayo naasik iyo mansuuqna laga dhigi kari waayo taariikh la-aan daraaddeed oo loo baahdo tarjiix markaasaan tan u kacaynaayo de walow tan un maahe umuuro badanoo lagu kala raajax yeelaa jiraan laakiin bal umuurihii tarjiix ayay tani kamid tahay oo in sidaa loo kala horreysiiyo bal taas weeye ama iyada haddaan tarjiix loo baahan xadiidkii saxiixa waa saxiixun si un baa loogu wada camal fali mid kastaba in lagu camal falaa falade wax caarud ayaa jirin waajib bay noqon ee tani waxay faa'iidadiisu tahay cinda tacaarud taas iyadu waa mid arrin kalena way jirtaay oo ah marka la leeyahy bukhaari iyo muslim waxay wariyeen ama bukhaari wuxuu wariyo ama muslim wuxuu wariya wixii kale intaa ahayn ka raajaxsan tarjiixa caynkaasi ama horreysiinta iyo taqdiimkaas waxa ay tahay waa marka la eego duuduub ama jumlada kitaab kitaab baa laga raajaxa leeyaha macnaa wixii muttafaqa ee axaadiisa wixii bukhaari keligii wariyey waa ka raajaxsan yahi ee maaha waa si guud e maaha xadiis xadiis waayo waxaa dhacaysa xadiis dee kuwan damba kaba mid eh isagoo ama sanad lagu wariyey aclal asaniid kuwii lagu sifeeyey isagoo duruq tacadube yeesho ka kale ka martabo sarreeya aanu lahayn inuu ka raajaxsanaado oo uu ka horeeyo xadiis kale oo bal masalan waxaaba dhici karta xadiis muslim wariyey oo sanad sidaasa laguba wariyey oo ama duruq tacadudayde xadiis bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo sanad keliya leh in laga horreysiiyo taasaaba dhacaysa markay mid mid noqoto ama xadiis aanay bukhaari iyo muslimba warin oo de ama tawaaturay ama de adigu qara-in kale oo uu bal markaa cilmi ku faa'iideeya ay laba socoto xadiis iyagu ay wariyeen oo khaasatan dariiqiisu fardiga ahaa in lagaba horreysiiyo way dhacaysaa marka arrintu maaha tafdiilu fardin fardi markaa tafdiilu fardin calaa fardin ma aha taas waxa weeye waa tafdiilu jumlatin calaa jumla waa kitaabka guud ee bukhaari baa mafsan ley kitaabkii muslim buu ka raajixsan yahay lakin xadiis xadiis haddaan udhaadhacno waxaan helaynaa xadiis muslim wariyo kan kale laga raajax yeelo ta kalaana markaasaan odhana bal taasna waa masale ay tay inaan ogaano warubama yacridu lilmafuuqi ma yajcaluhu musaawiyan aw qudima suyud alfedisi taasna waa masale kale masalada saddexaad fardigani muxuu yahay kollay sharaxa waxba ha ka tegina wada eegta kolleyba dee kol haddaan kitaabkii aqriyayno idin in sharaxana aqwaalaad kuba sugane bal qowlkooda laakiin ay inta badan ku camal falaan markan qaadano oo xaazimikiisa iyo ka ibnu daahiriya uu kasoo naqlinayo aan ahayn waxa ay tahay bal shardigooda waana hadalkii ibnu salaax yihi hadalkii dee nawowi oo kale markii dambena ibnu daqiiq alciid iyo dahabiya ay kuba socdeen sharx nuqbaan kuba soo aragnay waxa ay tahay shardigaasi ruwaadii bukhaari iyo muslim ay wax ka warin jireen ee ruwaadooda ama rijaashooda ahayd taas ahayd ayaa bal matalan xadiiskii lagaba wariyeen dariiqoodii lagaba wariyeen iyagii kuma sugnayn taas bood o matalan haddaan aragno xadiis abi daauud warinayo waa xadiiska abi daauud baa wariyo bukhaari iyo muslim way warin laakiin ruwaadan uu kaba wariyo sheekha laga bilaabo abu daauud abi daa-uud ilaa laga gaadhayo saxaabigii dadka uu wax ka wariyey waa dad aan ka wada helayno bukhaari ama muslim aan kaba helayno oo weliba saa uuga wariyey iyagoo wuxuu kala warinayay loo helayo marka waxaa la odhanayaa xadiidkaasi wuxa uu yahay de abi daa-uud baa wariye laakiin waa shardigii bukhaari ama shardigii muslimo macnaa rijaasha ama sanadkaasi leeyahay ayaa iyadoo la eegayo siiqadan say isu raacsan yihiinna la eegayo kelikelimanama loo eegayo ayaa ku sugan kitaabkaas oo axaadiis kale kaba wariyeen xadiiskan kama warin bukhaari iyo muslim laakiin axaadiis kale kaba wariyeen maanta abi daawudna xadiis kuwii bukhaari iyo muslim ay ka wariyeen mid aan ahayn oo labadii kitaab kuba sugnayn buu raggii kaba wariyey taas bay shardigooda idhaaha laakiin iyaduna ma aha un idlaaqeeda in magac magaca la eego oo taas aan eegno maahan kutubtii taraajinta aan eegno inka bukhaari ka wariye kan muslim ka wariye waxa ay tahay horta in la hubsado si ay bukhaari iyo muslim ay uga warin jireen waa inay noqoto waayo waxa dhacda kolkol laba nin oo bukhaari iyo muslim labadooduba ay wax kaba wariyeen oo iyaguna wax kala wariyeen inaanay haddana iyagu markay dee kulansayin ay kulmaan labadoodani xadiis aanay kaba warin masalan haddaan eegno sufyaan ibnu xusein in la yidhaaho bukhaari iyo muslimba kutubtooda waa kuba suganya waa asxaabtii zuhri zuhrina waa ku sugan yahay bukhaari iyo muslimba waaba dee aada buu ugu sugan yahay bal waxaa dhici karta duruqdu inay kun iyo dheeraadba gaadho inay kaba wariyeen haddana markaas marka sufyaan ibnu xusein zuhri uu wax ka warinayo bukhaari iyo muslim waa iska ilaaliyaan sababtuna axaadiista zuhri kuma fiicna oo kuma sugin saa daraadeed isagoo sufyaan uu yahay tilmiidka zuhri ama zuhri tilmiidkiisa uu sufyaan bukhaari iyo muslim kuma sugna haddii ruux yimaado oo uu xadiis sufyaan can zuhri uu kaba wariyo siaa ugaba wariyo labadii nina mid kastaaba bukhaari iyo muslim rijaashiisii waa yahay marka taa lama odhanayo shardigii waxaa la odhanaya midna shardigiisii maha kani ee waa in sida ijtimaacan si kulankan ay ruwaadani siay u kulansan yihin iyo kelinimada labadii kitaab raggoodii ay kaba mid yihiin bal markaasaa la odhanaya shardigii bal taasna waa taa walo dee kala meesha intaa dheeray jiro laakin waa ta inta badan markaan aan arkayna abi daa-uud ba isnaad saxiixu calaa shardi albukhaari waa muslim kuba wariyey macnuhu taa weeye say inta badan isticmaalaan haddaba labadu maan kuba laamayaa wa arfacu saxiixi saxiixa waxa ugu martaba sareeyaa marwiyuhumaa bukhaari iyo muslim kay wariyeen weeye uma albukhaariyi uma marwiyu lbukhaariyi mudaafkiiskaba qadaro oo bukhaari kii uu wariyey ayaa martabadii labaad noqon famuslimin famarwiyu muslimin muslim wixii uu wariyey ayaa martabadii saddexaad noqon famaa kii xawaa koobay ee kulansaday shardahumaa shardigooda wakownu وشhرط dين كون da اسناaد لدyهma بالجمع والإفrاad شhردهma شhردgooda koobay فشhرد الجعفي iskaba dee نصbiso فcilna iskaba qadaro فmا kii xawaa koobay شhرد الجعفي بخاaري شhردgiisa ayaa isaguna martabadii شhaنaad noqon فمسلم فmا kii xawaa koobay شhرda مسلم ayaa martabadii todob لxaad noqon فشhرد غayr فmا kii xawaa koobay شhرda غayrihima iyaga qayrkood shardigiisa kulansaday oo ujeedadu un maaha imaka wax kale maaha tan ma odhanayno rijaashi tirmidi mid lagaba warinayo taa iyo rijaashi abu daawud lagaba wariye waa raggaasi ay soo saareen ay saxiix yeedhoon dee dee cilo iyo waxba aan lahayn bal taas baa isaguna ah haddaba yaki kan dambe iyadoo lagu daaye intaasoo la yidhaha kayrkoodun waa ku filan yahay oo tafsiir dambe oo imika lasii gelinaya ma jirto intaasaaba kuma filan وعنده تصريح ليس يمكنه في عصرنا وقال يحيى يمكنه ممكنه وعنده وابن الصلاح التيسين وتا الصلاح اللي بنقولها سنيناي التصحيح التصحيح لا تصحيحية أحاديث في عصرنا وقتنا أن توجدنا وقرني سو تضرب بعضها قرني لحد قيس في عمو كبالها شيخه ابن الصلاح عصرنا ووقتي ساسية ملاشنتي بقول وحي كده بيبوا سوتشيرو iyo waxa weeyaan casrigeenaas laysa maca nin yumkinu mid suurto gelaya oo wuxuu leeyahay tasxiix imika dadkan dambe marka la eego umuurihii la ictibaari jirto tasxiixa ayaan asaaniidii in badan lagaba helahayn oo inta badan raggan asaaniida kuma sugan dabdi iyo waxyaalaha waabay ka maran yihiina kutub ay ictimaadsadaan un weeyaba bal markaa tasxiixu waa adag yahay ama kuma dhiiranayno isagoo kaba cabire laakiin dee inaanu suurtogel ahayn bay kasoo wada naqliyaan bal markaa casrigeenan mid suurtaga waa adag yahay ama ma suurtagalba maaha bal cibaaraday kaba soo naqliyaan waqaala yaxya yaxya wuxuu yihi yaxyanu de waataynu horena usoo aragnay yaxya albaro waa kii lahaa waa nawowi eh mumkinun tasxiixu waa suurtagal oo ninkii ehel u ah ee kulansada adawaadii bal waa suurtagal walow ibnu sakaawi oo kale iyo ila waxaa la arkaa dee inuu ibnu salaax ujeeday si aan yani ehel ahayn waxaan aanu isaga dhexgelin oo de aanu tasxiix iyo tadciif iyo waxyaala aanula iman cid aan adawaadiisi kulansan oon ehel u ahayn sade wakti kastaba dhacda iskaba badan bal taas baabay ahayd bal muhimku waxa weeye ibnu salaax ayaa waxay kasoo naqliyeen inuu leeyahy de cibaaradiisna waxay kuma dhiiranayno marka la eego tasxiix isagoo waxyaala kuma cileeyey tasxiixu inaanu casrigii suurtogel ahayn laakiin dadkii casrigiisii iyo kuwa in yarun kaba horeeyey kuwa isku casri ahayn oo ka yar geeri dambeeyey iyo kuwii kasii dambeeyeyba ee ehel u noqday inay axaadiista tasxiixiyaan ay tadciifiyaan arrintan tiisa kumay socon way tasxiixiyeen oy tadciifiyeen oo waaba kaa imaam nawowi amtaashina ay leeyihin waa suurtagal dee raggii isaga ibnu salaax casrigiisaasa mundiri iyo saaxib ulwahm waliihaam iyo saaxib ulbarka mukhtaaro diya oo kale iyo raggaas iyo dunyaad iyo raggii ka yar dambeeye iyo nawowi iyo marka la soo gaadiyo intii kaba dambeysayba wixii ehel u noqday tasxiixiya tadciifka way laba imanayeen oo bal waa qowlka ibnu salaax taas laakiin qowlkay culimadu raajax yeeleen waa ninkii ehel u ah inay taasi ay u suurto gelayso وعنده التصحيح وعنده عند من الصلاح التصحيح ليس معن يمكن mid suurtagelaya في casrna زمنkeena وqاla يحyى wuxuu hi ممkن xaggaasna bal eegta kalaamka iبن xaجar uu kala soo nqlinaya xukم صaحيixayn oo tacliiq bal lqbada uban yar eegi si ay inoosii waxoogaa bal usii yar socoto وqd cadugu jesmi macnaa waxa weeyan horta labada صaحيix axaadiistooda xukumka ay leedahay waa saxiix taa waan ognahaye maxay faa'iideyneysaa weeye waa cibaaro saasa inoo soo socota iyo mucalaqaadkii waqdaca waxaad goysaa oo jasmisaa adigu bisixatin oo dee goysaa sixo u jasmi oo yaqiini limaa kii qad asnadaa bukhaariyo muslim ay isnaadiyeen ee ujeedadu isnaadkoodii mutasilka ay kuba wariyeen ee marfuuca ahaa taas waxaad u goysaa oo jasmisaa sixadiisa nafsulamarka uu saxiix kuba yahay kada in macnaa sixadiisa kaa bukhaari iyo muslim ay isnaadkooda mutasilka ay ku wariyeen la jasminayo oo la goynayo ayaa lahu libni salaaxi inuu salaax usugnaaday oo wuxuu leeyahay ibnu salaax axaadiistii saxiixa ahayd waa ti aynu markaa soo maray wabisaxiixi wadaciifi qasadu fi daahirin lalqaca taasaynu soo maray oo saxiix markay leeyihin xadiidkani waa saxiix ay leeyihin xadiiskan xadiidkani waa daciif waxaa loo jeedaa daahir alisnaad wixii ka muuqday ee waaqacayo nafsul amarka ma aha taasi isbedel baa iman kara ruuxan siqada ah khada waa ku iman karaa nisyaan baa kuba iman kara inkastau daabid xaafido yahay haddana ixtimaal khada ee nin aan odhanayno ninkaasi ixtimaal khada kama dhici karo ama sahwi kama dhici kara ma jirto saa daraaddeed daahir bay taasi waa saxiixa guud buu ahaa iminka waa arrinkaasa markay laakiin bukhaari iyo muslim noqoto axaadiistoodii aan cidi hadal ka keenin ay noqoto wuxuu leeyahay ibnu salaax hortiina waa la yidhi dabadiina waa la yidhiba e wuxuu leeyahay iyada umuuro dhowraa jiro ay ugu ahamsan tahay ummaddu inay la kulantay labadan kitaab aqbal wixii ku sugnaa ay aqbalaan shubha ijmaac weeye ama itifaaq baa taa jirta itifaaqa ummaduna rasuulku wuxu uhi in allaha laa yajmacu ummatii calaa dalaala ummadayda ilaahay wax balaalaa dhammaantood isuguma wadageeyo kol haddii meeshii ay isku waafaqeen aqbalkii taasi waxay ka dhigan tahay in waxani uu saa saxiix uu ku yahay nasul amarkana uu saxiix kuba yahay marka wixii bukhaari iyo muslim ay wariyeen saxiixii guud ee aan lahayn daahir bay uga jeedaane maaha qaci iyo jasmin kan waa laga soo reebaya waa masale tii kasoo hadhaysa oo wixii bukhaari iyo muslim gaar ahaan ay u wariyeen niqdi aanu kuba iman iyada markaa sixadiisa uusan waaqac ahaan yahay nafsul amar uu kuba yahay ayaan yaqiininayna amaan ictiqaadinaan jasminayna waa taasta cibaaradu ay tahay ee waana hadalkan ibnu salaax bal wixii la socdona waan arki doonaa kollay masaladu de way noo dambayna waqdac bisixatin waxaad goysaa sixo u jasmisaa weeye adigu lima kii qad asnadaa bukhaariyo muslim ay isnaadiyeen ee ujeedadu isnaadkoodii mutasilka ay kuba wariyeen haddaba kadaasaa oo maxay in sixada kaa loo jasminayo eemay ahayn tii aynu nidhi wa bisaxiixi wadaciifi qasadu fii daahirin aanay taa laga soo reebayo ayaa lahu libni salaax ibnu salaax sugnaatuu kuga tegay kolleyna ibnu dee farxnuqdana inoo horeeyey oo de dee uma laabmi kartaan waqiila waxaa la yidhi dee hadalkii baaisna waan garanana baan filay waan xusuusanay waqiila waxaa la yidhi dannan ficil ba iskaba qadaro oo yufiidu wuxuu faa'iideynayaa waxa ay isnaadiyeen markaa dannan amase iyadoon dee taasoo mafcuul kaba dhigno mafcuul laajir haddaan kaba dhignana halkan dee barhkood ishaareen waqiila waxaa la yidhi saxiixun waxa ay bukhaari iyo muslim isnaadiyeen waa saxiix danan xag mala ahaanun oo macnaa dani buu faa'ideynaya oo tii hore yaqiin buu faa'ideynaya iyo cilmibayd cilmi nadariya oo istidlaaliya tan maye waxaan malaynaynaa sixadiisa uu saxiix yahay ee jasmin aan nafsul amarka inuu sidaa ku yahay ku jasminaynaa ma jirto guud ahaan saxiixu iyo daciifku waxay macnuhu yahay un ma dee waa waxaan isnaadka inoogaba muuqday isnaadkiisa wixii inoogaba muuqday ayuun buu yahay danan taas baa la yidhi oo waa qowlka labaad ee muqaabilka ah ee nawowiyana uu kuba tago waa kan yidhi waladaa muxaqiqiihim culimada raggoodii muxaqiqiinta ahaa ama intoodii badnayd ayuu qowlkan inuu dani faa'iideynayaa qad cazaahu u tiiriyey annawawiyu nawowi oo nawowi kutubtiisa hadday tahay sharaxa muslim hadday tahay rishaad hadday tahay taqriib waa qowl uu kusoo celceliyey sharxa bukhaariba ade bukhaarina inbuu kaba sharxay ilaa kitaab liimaan iyo waa sharxay ilaa kitaab cilmi iyo adigu uu sharxay bal markaas waxa ay tahay oo mala intaa kale waa kaba dhintay intii isna kol way madbaceeyeeno kol bay dhahdo xoogaa saddex kitaabo ay kaba mid tahay intaa sharxiisaas iyo bal kollay laarto xoogaa kale ayay isku yar dareen aan filaya inuu sadiq markaas xasan khan bal markaa imaamka ama ninka caalimka adigu madbaceeyeen muxaqiqiihim adigu kuwii muxaqiqiintooda agtooda ayuu qad cazaahu nawowina wuu tiriyey bal markaa masaladani kolley waktigiibaa joogistay aan casharka joojinaynay waanan si yartaan yeeli doonaaye waa masaladii horeynu soo maray oo ah labadan saxiix horta waxaa la wada og yahay inay kutubta kale ka duwan yihiin oo miise gaara ay leeyihiin haddaba miisadaa gaarkay leeyihiin ayaa waxaa rag bade culimo oo waaweyn oo madhabaad kala duwana lahaa suu ibnu taymiyaba kaba soo naqliyo oo arrin uu baxdi ahaan ibnu salaax usoo naqliye buu yidhaahaa dee naqlibaaba jira ah culimo kala duwan oo madahaba ah inay kuba tegeen uu lahaa isagu baxdi ahaan buu yidhi laakiin raggaa horeaba qowlkooda tahay ayuu idhahaaye bal markaa waxa ay tahay inay leeyihin miisadu waxay tahay waa wax u laabmaya sixada nafteeda oo arrintu itifaaqan ummaddu ay qabuul kula kulantay labada kitaab baa wuxuu keenayaa wixii ku sugnaa in ay tahay aanu daahirka isnaadkun ahayne xaqiiqa ahaan iyo waaqac ahaan uu saxiix kuba yahay wixii aan naqdi kuba iman bal taasba weeye waana kolle qowlkay uga nusreeyaan dee kolle ibnu kathiir iyo ay u nusreeyaan suyuud iyo xaafibnu xajar iyo ragli walow dee wixii laga faa'iideysanayay tawaatur ee cilmi daruuri ah aanu halkan ahayno cilmi istidlaaliya ama cilmi nadariya uu yahay bal taaba weyo kollayda ikra kala duwan oo madhaba kala duwan lahaa ama waxa weeya barhkoodna dee usuuliyiin iyo qolooyinka kale ay ahaayeen ay raajax yeeleen si magacyadooda kala duwan uu usoo naqliyaba ibnu taymiya dee aymo kaleo ka dambeeyeen ay sooba naqliyaan halkana uu baxsiyo u baxsi ahaan ibnu salax u baxsiyo waxaa jirta qowl labaad oo ah waxaan miisada ay leeyihiin waxa ay tahay xadiidka soo saxiixa waa saxiixuno siaan soo marna waa lagu camal falayaaye laakiin bukhaari iyo muslim sidiisaad u qaadanaysaa kuwa kale waa bacdalbaxsi iyo markaad isoonsatay inuu saxiixa qaadanaysa intaasay ku kala duwan yihiin laakiin xagga marka la eega badi inay faa'iideynayaan oo daahirka isnaadkuun ay teenay wax kale ahayn waa isku mid waanasa dee nawowi uu intooda badan ama muxaqiqiintii ama aktariintii uuba tiiriyo taas baa waxa weeyaan uu tiiriya laakiin wax sixada u laabmaya ayaa miisadu ay tahay taasna wax weynoo saas oo farqiga udhaxeeya markaa may jireen bal markaa waatay raajax yeelaan waa tan hore wixii aan naqdi kuba iman ama tacaarud aanu kuba iman ee dee axaadiistii musnadka ahayda imaam nawowi laakiin muxaqiqiinti taas buu uteliyay bal markaa masaladu taa weeye sharaxana insha allahu tacaala idinkaa eegan doona ama wa fi saxiixi bacdu shayin qad ruwi macno kale ayuu bilaabaya marka dambena mucallaqi buu inoo bilaabaya xadiidku wuu yar koobtay laakiin muhimka waxa weeye iyadoo kitaabkii noogu dambeeyey kollay musalax uu noqonaya sida dee insha allahu taala imaka ku talagalay in badan aan soo dhiganaynay in dee ruuxu bal idraagiisu ya roonaadaa waa muhim in umuurahana si fiican oo aan dee laqabo ahayn u baxsiyaa waa muhim ishkaalaadka jira inuu ogaado bal markaa wixii aan idinku baraarujin kara o idinku baraarujinaya laakiin taasi idinka idinkuba xidhantahay iyo xagga baxsigiina iyo bal haddaad sharaxaysataan iyo kutubtu maaha un kitaab markaad akrisanayso naftigan aada haysato sharaxiisi un kitaabka ma sharxo kitaab kastoo mawduuciisa ka hadlaya sharaxan buu u yahay taas oo kta bal desan wada ogna la og yahay kutubta madaahibaha waxyaalaha dabdiyey ee hagaajiya sax maha shuraaxdan iyo xawaashidan oo kale kutubta xataa iyaga lagu naqdinayo ama madhab kale ay ku ictiraabayaan iyo jawaabteedba iyadna khidmo madhabtii u noqotay oo madhabi taa hele waa madhabahan aada u sihir galay marka kitaabka xataa hadduu kitaab naqdiyayo yahay kitaab ictiraaba yahay kitaabka unbuu kaba shaqaynaya u adeegayaayo macnihiina wuu kuusii furayaayo ee wixii ru-adii ama wijaasnada ka kala dunaa baad ogaanaysaa bal markaa muhimka waxay la tahay inaan dee yar idilaacaynu koobnaan ruuxu bal himadiisna ay sarrayso waxaan imika sharaxan kuba qoran iyo wixii kale sharaaxelayo mawduucan lagama hadlayo bal mawduucan imika aan soo qaadanay ahaa xadiidka saxiixi muxuu faa'iideynaya ma wuxuu faa'iideynaya ee bukhaariiyo muslim ku sugan ma cilmiguu faa'iideynaya mise dami si axaadiis axaadu ay faa'iideeyaan damigay faa'iideeyaan bal taas oo kale dee kutub kala duwanna hore nagu soo maray masaa'il kala duwanna waa la baxsiyaa bal waxaan musalaxayn baa laguba baxsiyaa ruux haddii waxa isu geysto lafdigii uu doonayay loo sharxayay ayaa macnihiisagaa ugu sugnaanaya o bisraamaya laakiin ruuxa hadduu idhaaho dee intaa lay laqdeeyun baan aqrinaya kollay weligii cilmi hadduu labaatan kitaab aqrisana cilmi umaba kordhayo dee kollayna waa mushkila inaga taasi ina haysato culimo soomaaliba aba iska wada haysato ninku hadduu maktabad soo galoo kale tafsir manhaj manhaj baa lalahaa ama fiqi manhaj baa lalahaa xataa fiqi iyo shaaficiya kitaabkii dee kitaabkii uu yaqaanay ee la iibsan jiray mooye kitaab kasta oo yimaada waxaa dhici karta inaanu dan kaba gelin oonu iibsana waa intii xadiisnayd ee dariiqadii wax lagu baranaya ahayd inuu noqoto tafsir hadduu noqdo jalaaleyn iyo labadiisii xaashiya inuu kaba qaato tafsir kale ina aanu daalacan aanu eeginba aanu ictibaarinoo kollay ruuxa ufuqiisa u koobnaada bal dee watan bi kulaba talinayo waayo wax kasta anugu wixii mabaxsin kara intii dadaal karaanka ay ahayd mooy waktigiina iska la celiin iskaga noqon kara wallah muwafiq